koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan warragga maanta muxuu sheegay wata laba hor badan yahay maxaa la sheegi lahaay warweyga buuxaa iyo kuxay sheegeen adukiidaasku binaymadasawal sheegane maraadha kuwaan warka ma rabnay bal adiga war haddaa bal noo sheegniyo anaa idiin sheega shaalayto akhribadii aan nimankii shabaab ahay oo doonya wata inya ka baxeen meelahaas ma aqaan anugu i xarasdheere miyaa moogi ay waxay tageen xeebta garacad ay fatakha yidhaasayra wax juuq dhihi karana ma leh shacabna ma rabno cid gaar aanu rabnana ma jirto guryaheenna gala hal ninna madaxay ka jabsheen waa ka sii tageen eylay roogsadeen lama hadli karee yidhaheen shacabna ma rabno baadiyahana badaray ku karsadeen mana yara waxaana maaragta lagu sheegay oo lagu tilmaamay inay ku sii fool leeyihiin buuraha goolis puntlandna waxay tidhi dawladda soomaaliya ka dambaysa oo nugu soo leebritay oo nugu soo tuurtay shabaab markaan diidnay forbontfayfka ay waxay rabaan inay carqalad nagu geliyaan shabaab si uu noola diriro kadibna forbontyfayf ku yeelno mana yeelaynay dhaheen guryahay naga dumiyeen shabaab iyo dadkay naga dileen iyo jidadkay qodeen aan waaga duugistoodii iyo dhisiddoodii iyo hagaajintoodii aan ku jirnaa shimaan wax diri lahayn ma nimaan iska diri karo aa intaas iyeeli lahay xaa ku dhaca iya kana waanay buntland waa waalata aqle allahuu yeelo walaadha odagaagan war dowladda puntland maahana waa dowladda biljimka waxayna xukunta madaxweynihii hore ee xibin iyo xeeb maxamed aadan tiicey iyo ganacsada afweyne oo muddo u xidhnaa tiicey waxay ku xukunta shan sano ganacsada afweynena waxay ku xukunta labaatan sano iyo weliba labaatan kun oo yuuro maa la yidhi ay garka u gelisay marka nimaya waxaan la yaabanaha afweyne dawladda biljamka eed bay u keentada u haysatee waxay ku maagtay tiicey oo shanta sano loogu xukumay waxaan kaloo u malaynayaa biljamka inuu lacagdoon yahay maadaama ninka ganacsadaha ay labaatan kun oo yuuro ku xukumeen si ay jeebkiisa u baartaan arrintu meel iska qaban lahaa aan garan lahaa nimayo arabta hata ka hor dawaadi waana suufiyaalkaan gardaarandi banow maasikinoo jama'ow ma akalow yarti waryaha hanoo gafo waryaha adaa war iyo wax ka xunba ahe hana aflagaadeen waryaha runta waa ka saytan adka hadalaas adaadu waay adaadana guddoomiyaha baarlamaanka galmuduga hali warbaahintan hadali mayl weydiyey mooshinka hatisan sheentan waana meel mariidan hatilayba owlaado yaryarartiin hatilayba galangobashatiina mayka sheentan yaleeri jibaabtiya wa baaldhikuusiina mayleyaa gaali horaadyay durduri dambeedyay ma infilaaseeri isina may baraasana hadday hashi durdurido aarankiis maxaad u filaysaa iyo eraasan isan reed meeliyaan isla jeedne aawdheedanoo nin dardaaramen ari dawladda wiinayteen imbilaawti mooshinka iyonka daydaani aren karaamatul aabaa'i keensal owlaaddi iyo eri
waryaadhaheen ciidamadii somalilan jabuuti baaba maanta na soo weerartay oo u daranba maasaayo laba kaga qurunfeen laba somalilaana anigu madaxaa baan haystaa waan yaabanayba markanu war maxaa ciidankayga u disheenna waxay dhahaan budhcad badaad baaban moodayne maba aragba nimankani udirayskana xidhan yihiin inay ku gaashaaman yihiin waxaabay la ciilan yihiin somalilan oo dhani jabuuti inay kaga dhigto canfar iyo ciise godhaay inay kaga dhigto waryaha somalilantan aan ugu waashado naga daba waddo waa ognahay madaxweynahoodii in diyaarad lagu qaatay kuweyt baa la geeyaala kuweyt maxaa loo soo sheegi rabaa talow ma aroos buu gelin rabaa mase wax kalaa lagala hadli doonaa warma magti ay ciidankan jabuuti uu naga dilay ayay doonayaan inayna siiyaan talow war wax baan idiin weydiinahayaaye dadka gadi lagu afduubtay oo masaakiinta daryeeshooda meesha u tagay war haggee la geeyey wax la afduubay baad noo sheegay saxan fala qaatay kuweygaaba jabuuti laysee waraa wax la laayay kuma sheegine waxaan kuu sheegay nin la xukumay iyo nin ganacsadaha oo jeebkiisa la baaranhayo ee naga tagniyo madaxaaga malqacad fuunnaa lagu cabe waryaar wilijayba lanki aruuriyo aamu waaye walan aame lankaa sheegas lan aruuriyay aamu waaye halan aama faraha ogaad faraha ogaad waryaa waryaa faraha ogaad waryaa waryaa faraha ogaad ku yindhirfana waryaa war ceel baaban goosanay olada dawaxa noola imna olada laga taga baxa